waad mahadsantihiin horta baxda v o a waxaa weeji anaku haddaan nahay baxda makhaayadaha afrodeli ee gobolka minnesota waxaan nidhi sidee baad uga qeybgeli kartiin dhibka soo gaaray dadka macniisheeda ahaa ee dowladda u shaqeynayey ee muddo bil gaarasa bilaabmishaha ka ahaa sidee baad u caawin kartiin marka waxay nala noqotay waxaa qorasaan ku caawin karo inaan maalintii aan siino hal nafar oo maxaan ku dhac cuntaa oo oo waktiga qadada ah maadaama ay dadkan ku shaqeynayaan bilaamishaha waan gartay marka waa dhammaan waa bilaash ama waa lacag la-aan halka nafareed siinaysaan oo saa tilmaantay qadada ku beegan sax waa sidaas weyaan waa muddo afar saaca muddo afar saacadoo marka wakti gaaray bilaabmaysaa wakti gaarana way dhammaanaysaa saxa koob iyo tobanka subaxnimo ilaa saddexda garabnimo waa waktiga ay dadku shaqeeyaan ay adeeyaan marka cabdiraxmaan haddaynu eegno dee shaqaalaha dowladdu ma yara way badan yihiin dabcan hadda waynu garan karnaa bulshada dee ku nool deegaanka tusaale ahaan oo kale de meheeraduhu ku yaallaa inaad ku shaqaynaysaan sidee dadkii u kala soocaysaan ama aad u kala garanaysaan idii imanayay inu qofkani qof shaqaalo dowladeeda yahay iyo inahay qof caadi oo iska soo qadan doontay ama meesha yimi horta dadku waxay u badan yihiin dad markii markaygii horeba iska ahaa macaamiisheeda marka ay yimaadaanna laazim qofka waxaa la weydiinayaa baajkiisa amba sharciga dowladda uu shaqeeyo ee u gaarka ah maxaan ku dhaha kamaniga qaybta uga shaqeeya dowladda marka waa la ogyahay dowladda qaybaha aan qaadanayn maxaan ku dhaha mishaharkan waa la iska yaqaanaa waxaana rajeynaynaa dee dad niyadooda fiican tahay inay maxaan kula noqdaan marka de makhaayadii hore u shaqaynaysay oo dee dabcan dee meherada caadi u shaqaynaya haydeen ma cunto gaar aad u diyaariseen mise cuntooyinkiina caadiga ahaa ee awalba aad bixin jirteen ubaad umaad umaad ka siinaysaan oo qofku isagu u dalbanaya oo dookiisa u ciyaaraya may qofku wuxuu dalbanayaa wuxuu rabo wuxuu cuni jiray ikhtiyaarka isaga iskale wuxuu uu maxaan kula dalbanayo oo de laakiinse xuduud xuduud ay ku jirto maxay tahay markaa xuduuddaa ku jirta cabdiraxmaan dee qofku markuu maxaan ku dhaha waktiga uu shaqeynayo qadadu cuno waa la yaqaanaa amba de waxaa la yidhaahdaa antre amba sandwich ayuu qofku cunaa marka intii awalba u cuni jiray oo qiyaasan ayaa ayuu qaadanayaa wax kasta iskuma wada qaadan karo waan gartay ilaa hadda shaqaale intee leeg baa makhaayadahaaga soo booqday amaba idii imi oo aad u adeegteen ood adeegan bilaashkaa siiseen horta shalay waktigii qadada ayaan cilaaminay marka ilaa shalay waxaa imida ilaa dhowr iyo toban qof marka laisku daro laakiinse maanta ayay maxaan ku daa bilaabmaysaa maadaama ay midyihii iyo social mediahii aada looga baahiyey marka dee kolley diyaar baa nahay marka idinku waad u diyaar garowdeen oo inay idin yimaadaan shaqaalihii waan gartay haddaynu dhinaca kale eegno waxaad carabaabtay in go-aan ka qaadateen haddaad tihiin bahda makhaayadaha marka ama go-aan guud oo makhaayadaha aad wada qaadateen baa mise waa mid adiga gaar kugu kooban may markaan leeyahay waa aniga iyo shaqaalahayga laakiinse waxaan rabnaa inaan ku baraarujino makhaayadaha kale ee ka jira gobolka amba maraykanka ka jira in ay iyakuna taasi mid lamida ay maxaan kura qaataan waa waa baraarujin amba mataqaanaa dhiirigelin aan u samaynano dadka kale ee maxaan kuraa makhaayadaha leh marka sida aada la socotidba waxaa ku jira dad badan oo soomaaliya dad badan oo muslina ayaa iyakuna ay saameysay maxaan kuraa arrintaasi haddaan si kale ku weydiiyo de dabcan waynu ka warqabnaa maraykanka oo kale dee marka meherad ama makhaayadba ha noqoto ama wax kale ha noqotee ay shaqaynayso korontadii ama laydhkii ku socdo ee adeegyadii kale ku socdaan ee shaqaalihii saacada lacag ku qaadanayaan soo adeegayso haddana adeegii bilaash ku bixinayso maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad go-aan kan qaadato ama aada u bareedho horta midaasi waa midda udambaysaan eegano laakiinse midda ugu weyn ee muhiimadda ugu weyn waxa weye dad macmiishaada ahaa oo dhibaataysan amba mataqaana duug soo gaadhay inaad horta caawisid waxay ku jirtaa bini aadamnimaday ku jirtaa ta labaad anaku waxaan ahay dad dee maxaan kora immigrant oo khashaa khashaafada xumaantu ay hayso inaan xagga wanaagana tusno oon kala dagaalsano dadka mataqaana dagaalka lagu hayo aan nidhaahno waxaan ahay dad wanaagsan dad fiican oo marka dadka maraykanku dhib soo gaadho damqan karaa taasina waa message kale arrinta kale ee cuntooyinka kama dhigna de inay dadkoo dhan wada bilaashooda imanayaan waa boqolkiiba annaka haddaad gobolkayaga dadka ay saameynayso boqolkiiba laba ama saddex wax ka yar weeyaan intii ka badnaydna maxaan ku way imanayaan marka waxaa kaloo jira dad kale oo qalbigoogu fiican yaho markay arkaan makhaayad kicirkaa samaynaysaa iyakoo awal aan ku iman jirin ba xitaa ku imanaya oo customerkaaga sii badnaysaa dhinac kale haddaad eegtid xagga marketingana way u fiican tahay xagga sanaacadana way u fiican tahay marka waxyaabo badan ayaan eeganaa oo mataqaanaa aan rajeynano inay si positive noogu dhamaato